halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha juun waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeena duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenka ku barakacay dagaaladii ka dhacay sool oo la siiyo wacyigelin la xiriirta badqabkooda
xilliga dadku barakacaan ama dadku ay barakacaan dhibaatooyin badan baa dhaca dhibaatooyinkaas aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaan rabnaa inaan wacyigelin gaar uga sameyno hablaha oo kale iyo wiilasha labadaba khaasatan weliba ay nugul yihiin hablaha hablaha oo kale xilliyada barakaca gurigeedii bay ka tegaysaa baycadii ay garanaysay bay ka tegaysaa meel kale ay aadaysaa gabadhaasi khataro badan bay ku sugnaan kartaa ama khataro badan baa ku geedaadan waxaad kaloo dhegaysan doontaan tababar ku saabsan badqabka iyo badbaadada shaybaarada oo dhallinyaro loogu qabtay magaalada beledweyne ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka midowda yurub iyo kenya ayaa isniinta maanta ah magaalada brussels ku kala saxiixday heshiis ganacsi iyadoo midowda yurub uu doonayo xiriir dhaqaale oo qoto dheer oo uu la yeesho qaaradda afrika xilli uu xoogeysanayo tartanka shiinaha madaxweynaha kenya william ruuto ayaa gudoominayay munaasabad ka dhacday magaalada nairobi oo si rasmi ah loogu soo afjarayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midowda yurub iyo kenya marka la ansixiyo oo uu dhaqan galo heshiiskaasi ayaa kenya waxay si canshuur la-aan ah wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada yurub oo ah halka ugu weyn ay u dhoofiso ku dhowaad shan meelood meel dhammaan waxyaabaha uu dalkaasi dibadda u dhoofiyo waxyaabaha ugu badan ee kenya ay u dhoofiso midooda yurub ayaa waxaa ka mid a wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan khudaarta shaaxa iyo kofeega uu dalkaasi caanka ku yahay inka badan toddobaatan boqolkiiba ubaxyada dalka kenya ayaa sidoo kale loo dhoofiyaa yurub madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa isniinta maanta ah sheegay in maraykanka iyo shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan isagoo martigeliyey xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo wadahadallo labada dal ah u jooga beijing booqashada blinken oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee maraykanka ee booqda shiinaha ku dhowaad shan sano oo xumaaday ama xumaanayay xiriirka labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka shi oo ah hogaamiyaha ugu awooda badan shiinaha ee muddooyinkan cusub ayaa waxa uu maanta blinken kula kulmay caasimadda beijing sidaay ku warameen warbaahinta dowladda shiinaha iyo saraakiil maraykan ah shi ayaa u sheegay diblomaadka ugu sarreeya maraykanka in dhinaca shiinuhu uu mowqifkiisa caddeeyey waxaana ay labada dhinac ku heshiiyeen buu yidhi in lasii wado isfahamkii guud ee ay isaga iyo madaxweyne biden ku gaareen magaalada baali ee dalka induneisiya warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood sanadkan ayaa waxa uu sababay barakac aad u fara badan hindash saleybaan jaamac oo muddo dheer ku soo shaqaynaysay arrimaha caafimaadka ayaa barakacayaasha siisa wacyigelin la xiriirta badqabkooda cabdikariin olol ayaa waraysi arrimahan ku saabsan la yeeshay
muddo dhowr iyo toban sano ah waxaan ka shaqaynaya caafimaadka ama howlaha caafimaadka waxaan aada u fahamsanahay xiliyada dagaaladu meelaha ay ka dhacaan ama barakacya xilliga dadku barakacaan ama dadku ay barakacaan dhibaatooyin badan baa dhaca dhibaatooyinkaas aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaan rabnaa inaan wacyigelin gaar uga sameyno hablaha oo kale iyo wiilasha labadaba khaasatan weliba ay nugul yihiin hablaha hablaha oo kale xiliyada barakaca gurigeedii bay ka tegaysaa baycadii ay garanaysay bay ka tegaysaa meel kale aadaysaa gabadhaasi khataro badan bay ku sugnaan kartaa ama khataro badan baa ku geedaaban waxaa la rabaa haddaba sidii looga hortegi lahaa ama la ysaga ilaalin lahaa dhibaatooyinka hablaha khaaska u noqon kara sida kufsiga oo kale marka waxaan leenahay horta kow waxaa ugu horeeya ee la raba inay ilaaliyaan hablahooda waa waalidiinta hooyo walba waxaa la doonayaa inay gabadha ay dhashay inay ilaaliso ay si khaasa u ilaaliso meelaha ay aadayso meelaha ay ku sugan tahay waa inay ka warhaysaa waayo sababtoo dhallinyarada waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo khatar ku ah inay iyagu fududaysanayaan laakiin hooyadu way fahmaysaa marka waxaa laga rabaa hooyadu inay ilmaheeda meesha u aadayo xiliyada uu bixi karo iyo xiliyada khatarta ku imaan karas inay ogaan karayso oo ilmaheeda ama gabadheeda ay celin karayso waxyaabahaad is leedahay marka talooyinka laga yimaado muhiimad gaaray u tahay inay bulshadu iska kaashato oo sidii loo ilaalin lahaa wacyigelintanaad samaynaysaan oo kale inaan dhibaatooyin ay dhicin marka hor
iska ilaaliyaan meelaha dhibaatooyin kaga imaan karaan in iftiinkoodu badnaado in markay xaabada doonanayaan oo kale ay dad waaweyn raacaan oo xilli iftiina ama xilli dadku soo jeedaan ay doonan karaan adeeg walbay doonanayaan inay xilli iftiina doontaan maadaama ay barakac yihiin oo meela qobxinte ku urursan yihiin wax kastaa waa soo ungureynayaan waa dhibaataynayaan laakiin waxaa looga baahan yahay in gobolkaas hadduu dhaco inayna gabadheeda hooyo walba ayn saarin iska kaashadaan guddi samaystaan ilaaliyo amnigooda mar walba ay la socdaan wiilasha dhallinyarada laftigooda waxaan leenahay dhibaato hablaha yani gabadha dhibaato u geysanaysaa waa gabadh walaashaaya waa hooyadaayoo kale waa habaryartaayoo kale waa yadadaayoo kale markaa mar walba waxaad ogaataa dan iyo duruuf baa soo barakicisay gurigoodii dagaal baa kasoo barakiciyey goobiyaa kasoo barakiciyey yacni dhibaatada ay banaanka bacdka u fadhido ee dabayshu ku dilayso aduguna ha ugu darin dhibaato
marka laga hadlayo bahda caafimaadku way ka shaqeeyaan sidii loo garab istaagi lahaa bulshada waxyaabaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka maxaa ka mid a meelaha looga baahan yahay goobaha caafimaadka o dhan meel kastoo goob caafimaad ka furan tahay oo barakac ayaal ku sugan yihiin waxaa la rabaa wacyigelin baaxadle in loo sameeyo sababtoo barakacyaasha marka la eego caafimaad ahaan aad bay u liidataa xaggii hyjinka nadaafadda oo kale guriga ama deegaankii biyihii oo kale yani nadaafaddaraa ka jirta xaggii caruurihii nafaqa daraa ka jirta sababta ilmihii cunto ku filan ma helayo in mararka qaarkood inta goobta caafimaadku guurto ama mobile tiimyadu intay guuraan inay barakacayaasha dul fadhiistaan xanuunadii caruurihii xanuunsanayay la daweeyo xaggii biyaha laga wacyigeliyo biyihii ay karkariyaan sababta goob kastoo caafimaad barakaca u dhow waa inay mararka qamaa wiigi laba jeer ama saddex jeer aadaan soo wacyigeliya iyagoo nadaafadii ka wacyigelinaya biyihii nadiifta ah inay cabaan ku wacyigelinaya ayaa laga doonayaa wixii xanuunsanaya ee markaa ay suran karaan waa daweyn karaana ay daweeyana xil gaar iska saaraan waxaa jira guddiyo ka shaqeeya dadku meelaha ay degan yihiin waajibaad ka saaranaya fariimahaad isleedahay waa u muhiim dadka iyagoo guddiyada maamula goobaha dadku ay ku barakaceen oo kale maxay tahy waxaan aad fariin ugu dirayaa marka loo eego barakacayaasha dadka kale mas-uul weyn baa ka saaran mas-uulka weyna ka saaran waxaa weeye waxaa la rabaa aroorway booqdaan in si cadaalada loogu shaqeeyo inay xitaa haddii caawimo loo keeno dadka caawimada siday ugu kaliliitaan u qoraan kii xanuunsanaya inay goobtii caafimaadka la soo xidhiidhaan sababto goobaha caafimaadka dir bilaash baa loogu shaqaynayaa goob caafimaada maanta lagu qaxay oo lacag laga qaadaya ma jirto dhammaan goobaha caafimaadka bilaash bay u yihiin meelaha lagu qaxay meelaha lagu qaxay waa in goobtii caafimaadka kii xanuunsanaya u keenaa taasina waxaay ahayd hinda saleebaan jaamac oo muddo dheer kusoo shaqeynaysay arrimaha caafimaadka waxayna u waramaysay wariyaha v o a cabdikariim olol markana dhinaca heesaha halkaasi haddii aynu ku dhaafno codkaasi maryan mursal ciise buwataan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a markana beledweyn magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay tababar la xidhiira kor u qaadidda tayada shaybaarka oo ay soo agaasintay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dhalinyaro fara badan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan dhinacyada guud ee badbaadada shaybaarka iyo xakameynta tayada shaybaarka caafimaadka tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaybta tababarada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya tababarka waxaa ka qaybgalaya in ka badan boqol dhalinyaro ah oo ka kala socda jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne waxaana uu socon doonaa muddo laba maalin ah dr aadan cabdulaahi oo ka mid ah maamulka jaamacadda central ee magaalada beledweyne islamarkaana ka mid ah macalimiinta tababarka bixinaysa ayaa waxa uu ka waramayaa sababta ku dhalisay qabashada tababarka iyo ahmiyadda uu leeyahay dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda shaybaarka maanta waxaa sharaf noo ah oo farxad noo ah in jaamacad central uu ka bilaabmay training ama seminar jaamacadda ay qabanayso oo dabcan ku saabsan ama la xiriiro xirfaddan shaybaaristayaalka ah jaacadda ugu tala gashay ardayda baranaya kuliyadda shaybaarka iyo dadka kaleeto magaalada joogaba inay ka faa'iidaystaan ee wax badan ay ku soo kororsadaan maadaama shaybaarka uu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee caafimaadka ee go-aanka ka gaarayo dabcan maanta seminaarka intaas uu xoogga saari doonaa waxaa kasoo qeyb galay arday ku dhow ilaa iyo boqol arday oo ka kala socda dhammaan magaalada qeybaheeda kala duwan ama jaamacadaha kala duwan ee magaalada oo seminaarkan ka faa'iidaysanayo taasoo aan usii usii yeernay ilaa iyo dhowr maalin kahor aan usii sheegnay si uga faa'idaystaan seminaarka sidoo kaleeto waxaa taabagelinaya oo qabanqaabadiisa qayb weyn ka qaatay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya qeybtiisa tababarada oo dabcan soo agaasimay agaasinkan gacan weyn ka geysanaya sidoo kaleeto waxaa seminaarkan soo agaasinkiisa qeyb ka lahaa ururka shibaaristaa soomaaliyeed ee loo yaqaano somali society for medical laboratory science jaacad centralna waxay fududeynaysaa qabashadiisii iyo hoolkii jaacadda in ardayda inay meesha ay ku wada imaadaan waxaan rajeynana seminaarka ma noo dhamaada labadaas biri kadib in ardayda wax badan ay iska bedelaan wax badan ay ka faa'idaystaan xirfaddii meesha lagu soo bandhigayeyna ay sidoodii u qaataan markay imaanayeen iyo markay baxayaanna wax badan udhexeeyaan aan rajeyna insha allah tacala qaar ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalaysa tababarka ayaa waxay ka waramayaan waxyaabaha ay ka kororsan karaan
magacayga waa xamid axmed isaaq waxaan ahay ardayad ka mid ah ardayda ka barata magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta waxay noo qabatay seminaar seminaarkaasoo ku saabsan laboratoriga sidoo kale into seminaarka wuxuu ka hadlaayey ama tababarka wuxuu ka hadlaayey wuxuu ku saabsanaay wuxuu ku saabsanaay general aspecti of laboratory ayuu ku saabsanay insha allah maantana waxyaaba badan aa ka faa'iidnay sidoo kaleente waxaa rajaynaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada inay noo soo badiso yani maxay ahde kuwaan oo kaleento tababaradan oo kaleento inay noo soo badiso sa anaga dhan u faa'iideysano awal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa naciim cabdixamed kana mid a ardada wax ka barata gobolka hiiraan gaar ahaan jaamacadda balasma qaybta herseneska department medical laboratory maanta waxaa noo qabsanay training ku saabsan general aspects of laboratory safety waxaa soo qabqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waanu ku faraxsanahay inaa kasoo qayb galo waxyaaba badan oo ka fahmay maxamed toone maxamed oo dhigto jaamacadda central university kuliyadda lab maanta jaamacadda waxay noo qabatay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya training ku saabsan general lab safety waxaan ka faa'iiday wax fara badan oo noo socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaan rajeynaya inaan wax badan kasii faa'iido shaybaarka waa qaybta ugu muhiimsan ee go-aanka gaaridda caafimaadka waana xirfad muhim u ah ardayda baranaysa caafimaadka guud ahaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilownay kooxda bayer munik ee kubadda cagta ayaa xiiseynaysa ciyaaryahan kelly walker oo ka mid ah xidigaha kooxda manchester city sanadkan kula guulaystay saddexleyda ama tribalka walker oo saddex iyo soddon sano jir ah ayayna u muuqataa inuu ku biiri doono kooxda bayer munik xidigan ayaana ka mid ahayn kooxdii kusoo bilaabatay safkii kooxda manchester city ay kaga hortagtay kooxda inter milan koobkii horyaalada yurub finaalkiisa ee uefa champions league kooxda bayer ayaa horay amaah ugu qaadatay ciyaaryahanka dadabka difaaca uga ciyaarayay kooxda manchester city ee cancelo kaas oo hadda ay dooq u haystaan inay ku iibsadaan ilaa ku dhowaad toddobaatan milyan oo dollar walker ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid isaga tegi doono kooxdiisa manchester city oo tartan walba uu kala qaybgalay uu kula soo guulaystay kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxay ku dhowdahay inay la wareegaan ciyaaryahan havertis oo weerarka uga ciyaara kooxda chelsea ee kubadda cagta arsenaal ayaa dadaal isugu geynaysa in xidiga reer jermal ay garoonkooda ka dejiyaan havertis oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxda chelsea ayaa isaga qudhiisa waxaa la sheegayaa inuu xiisaynayo kooxda arsenaal kooxda chelsea oo xaalka uu ku xun yahay islamarkaana aan la ogeyn sida uu mustaqbalkeeda noqon doono ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga jawaabin dalabka kooxda arsenaal sidoo kale chelsea ayaa soo diiday toddobaadkan dalab afartan milyan ah oo kooxda manchester city ay ka gudbisay ciyaaryahankooda qadka dhexe ee mason mount dhinaca kale kooxda chelsea ayaa waxay doonaysaa inay la wareegaan ciyaaryahanka saydo oo u saftaa kooxda brighton kasaydo oo lagu qiimeeyo boqol milyan ayaana waxaa sidoo kale doonaysa kooxda manchester united sidoo kale kooxda chelsea ayaa waxaa la sheegayaa in ay doonayaan inay dhammaystiraan saxiixa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda villareal ee nicholas jackson kaas oo in dhowaalaba ay si weyn u daba taagnaayeen kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaana dhinaceeda waxa ay doonaysaa ciyaaryahan deglan rice kaas oo lacagaha lagu qiimeynayo ay ka badan yihiin boqol milyan kooxda tababare arteta ayaana waxay doonayaan inay is-adkeeyaan si sanadka soo socda ay ugu tartamaan horyaalka premier leaga kooxda manchester unitedna waxay u muuqataa mid ku guuldaraysan doonta la wareegidda daafaca kooxda napoli ee kim jin kadib markii la sheegay in xidiga uu ku dhow yahay in kooxda bayer munikh uu u wareegi doono ugu dambayntiina haddii aan fiirino kulamo ka tirsan koobka uefa nations league ee qaramada yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo sbain iyo kroweshiya ay eber iyo eber ku kala baxeen kooxda qaranka netherland oo gurigeeda joogtana waxaa saddex iyo laba uga badiyey xulka talyaaniga dhinaca isreebreebka koobka qaramada afrikana kooxda nigeria ayaa labiiyo hal ku garaacday siraleon halka togo ay labiiyo eber ku garaacday kooxda swatini kabaverdena waxay saddex iyo hal ku garaaceen xulka burkina faso kooxda madagaskarna waxay eber iyo eber isi dhaaf waayeen xulka gana dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid cabdulqaadir maxamed mursal samakaaba oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale haatanna mar kale waxaan jilleecinaa dhinaca heesaha
cheese.
cabdifataax yare iyo kanaaca raale waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa aad uga dhegaysanayseen v o a tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo